bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wbarakaatu akhyaray haka dhowaada barnaamijka kulanka warsan qodobada barnaamijka kulanka warsan miinimadu isinka dheega doonta aan inasinkahay weyba ku mid aha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo weyba uuse kornare xarumaha ciidanka la katawbaro ee maamulka galmudug ee magaalada cadaado ee xarunta maamulka saye barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta cabdiraxmaan eedowa wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya oo dardaaran ee danwiinjeedii ciidanka maamulkaasi galmudug xaruumadii la katawbara iyo uuse kormeere saasoo kale barnaamijka kulanka warsan amiinimada weyba ka dheegi doontana anihin siinkahay ee buweynaha dira allakonagada golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo geedka kulansho kulanya goboldhiga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bayka ansixi miisaaniyadda afarta bilood ee hadalarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya uuse ka shaqeeyo doona iyadoona wasiirada sagaanteegayo ka ansixiyeen barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontaan kulankaasi oo saxaafadda binaanroog ku hayti kureed markii ha dhammaadayna warfidiyeenka la hadlay wasiirka warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya saasoo kale barnaamijka kulanka warsan hamiinimaadan weyba ka dheegi doontanaan inasiinkahay ee buweynaha diyow seera xeerhigaaliyaha qaranka ee xukuumadda soomaaliya oo ku hadlay daaweyn dhiya oo dalkaas xayli ah hangaraayo isgoona ka tilmaamay inuusa arrintaas yeeto faldembiyadeedan xoogan barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontan iyo baaqiyo uusa diray xeerhigaaliyaha qaranka saasoo kale barnaamijka kulanka warsan miinimaadan ee buweynaha dira allaku nagada weybaa ka dheegi doontana guddiga amniga ee koonfur galbeed soomaaliya saraakiilla ammaanka iyo kulan xasaasi oo kaweeldhiga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay islamarkaasna ku hadlaayeen xajinta ammaanka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba gaar ahaan magaalada baydhabo ee xarunta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta wasiir xasan xuseen xasan eelahay oo ay wasiirka wasaaradda hubka dhigista dhaqan celinta tababarada maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya islamarkaasna akhriyo war murtiyeedka hakubayi kulankii iyo weligan guddiga ammaanka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontan qodobadaasi haanoo kale aan isiinkaayahaya ha ka dhowaada madokale madokale barnaamijka kulanka warsan hatay dhugunshidayaal hamiinimo ee heedheewa isniinaha garguulida ay tataaridanaya kabeegarta labaatii kowka bilaa siyadeed lamada kun iyo tobanyi lita qodobkan koray barnaamijka kulanka warsan wayba usanagada hamiinimaadun kulan xasaasi oo iyo waldhigan guddiga ammaanka iyo kudhihi guda magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyadoona kulankalaas kala hadal qaaday arrimo fara badan oo la xiriira ammaanka waa ka wasiire xasan xuseen xasan eelaay oo kureed kulanka guddiga ammaanka markii ha dhammaaday warfidiyeenka la hadlay islamarkaasayna faahfaahi walyaaboogilaas kala hadal qaaday kulankii geeka kudhiga gudaha magaalada baydhabo gaar ahaan xarunta gobolka baay ee magaalada baydhabo
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbialcaalamiin ilaahay mahadle sidaasi maragahitamo guddigii amniga ee madaxweynaha koonfur galbeed isu magacaaway iyo shaqadii onka horreyti geeka qoobsadeen muhiimadda limagacaawin wali waa dalkun maadaama cadow badan usuliyaa aan ka horreeyey nimanka nabaddiidka ee naflacaariga ee ugus sidii inti yaro heraayka ee dadka dhatiyo keererey dhuumaalaysaga ka jar sidii laka tirtira faday dalkun linkuqobado faday yaa aan ka muhiimsan wali kale geeka guddiga go-aansaday ini marna leenka dul qaadan doon mabda'un khawaarijnimada ee takfiiriga ee walaayaabo oo kaalmayaa ini linka araga korna dalkan gudaashay iyo number one ku ete haanoyo kitaabka sheegan oo kitaaban hayne yo meeloha kaga gordeen ini linka araga korna dalkun dowladda koonfur galbeed iyo ku aramiyaasu may kale liin araga doogne walan adeega mabaadidaas oo kumid ata een niman khawaarijta een een een een shaqayayo mobile naftiyo walan faylinayn an ka jaran iyo naftiyo mal araga koro insha Allah taala talooyin badan ah ku bahi gudiga sidii amniga een wadanku ilaahay ghafuur rahiim ka ina waafaji amni ciida an faylay laakiin faylay kaliya in liin karlaabne adduunka horumaray ba wal ku dhihayana hadana la sii lama laabo sidii shaqada liin sii wada faday insha Allah gudigana een kokodhow araga doontaan talaabooyin badan oo een een een yaa la qaada doon eedayeeda maasintiin een gudiga muhiimadda in community kulin shay taasaan ka muhiimsanayti maynin ka muhiimsana een la haranta mayleen araga korne wal alla wal khawaarij ba ka saabsan diinta islaamka in ka salaysanayn dalku malka araga kor een cidi la ka araga wal ka saabsan een madaahibta khawaarijinta een nimanka masaajidka rasuulka een een gubaayi wal ka saabsan een warqado iyo qorqordeen oo madbacdo meelo dhuumaalaysiga ayaa ka daabaceen barnaamijyadaas iyo waxyaabo kale ka saabsan lanka la ka araga ciidamada nabadgelyada walay faraan inay tallaabo ku qaadaan insha Allah taala hadii ilaahay een wala kala shacabka aan ka baaqane dadaalka iyo wadaan inay sii lama laaban een sidii hadaba aan ku naba aan ku qayb qaadeen nabada iyo inay horumarka dalka ku dareerinayso iyo lama laaban aan ka baaqan baada saxaafadana wala aan ka baaqane een baada saxaafadana wala aan ka baaqane inay iyo ku qayb qaadaan nabada een ciidamada dhamaan kooxda shaqeeya oo deegaanada koonfur galbeed wala aan ka baaqane een inay qolo walba meeliya ka tirsanaaytay la roogto hubsha een aan jarab korno lan oo shaqaanka lahayn meel kale inay soo hubjay isku wareega ama isku dad dareera magaalooyinka gudaashayeen in leen arag kornaa gudiga amaraha ku saaraya idaayan eediyada maasintin baahda saxaafadan aan mahadnagaan sidayo adowga aan kala jaran dagaalka eediyada aan maasintin wasiir intaan gabagabeen hadalka gudigu gudurisinya awbalooyina markul kureeba safariisan ka saytan deegaana
sawar muuqda su'aal ku dhaqaaleeray nimanka cadowga ee maalin walba wala in hamaansadahay bulshadu inay waraaban dhiigshe ee araga haytan badbaadada in nabadda ilaahayna siiyay wadanka ku jirta miisku koyn ciidamada geesiyaalka iyo shacabka reer koonfur galbeed oo iskaaladaayaan ka koyti nabadda isan hadda geek wala ka duuba haytan een walaya ka koytay dadaalka gudiga isu suubi ciidamada oo una mahadnagaan inayo jeedidka hore dagaalka cadowga kala jaraan iyo haan sida gaarka in shaqeeyo magaalooyinka ku shaqeeyo ka koyti nabadina isan ku warqabtaan Soomaaliya gaar ahaan koonfurtun magaaladan ka nabad badan way magaaladan ma isku koyna adawguna maalin walba wala in hamaansada in dadka dhiigsho waraabo een wala in mahadnagaan dadka badbaadiyahay dadka dhiigsho in la waraabo oo mahadnagaan wasiir muddo yaa ciidamo badan ah tobar koonfur galbeed ilaa hadda midba muuqatay habacsanaan ciidan marka la fiiriyo deegaanada iyo degmooyinka koonfur galbeed sida weli eego dhanka xoreyn oo deegaano deegaano kale dhanka gudow hogaanka ciidamada iyo qalabka ku jaray mise maamulka guud een ma sintiin ama mahayno wal qalad ee ama ciidamada ku jira ama hogaan haado ama saraakiil haado een wal dhaliila una hadda ciidamada aan hayna ma jirto een biyay sabab walayskin sin sababeena dalkun 20 dhowr sano burbur ha ka jari wabadeegna niman khawaarij ee diinta islaamka ku been sheegada waa muddo 10 sano ka dhow dalka haysadii een dadkaas yooga ee keeko ilama isada malku ku guuleysado kor ciidamada wali ka guuleysadeen deegaanada ciidamada lagu tababaray in nabad ka nagan degmooyinka dhan nabad in ka nagan oo degmadu bay dhawaan ka horeeyto in siyeed todobada degmo ciidamada lagu tababaray in nabad ka nagan ma kiigi doonee deegaanada meelo ku baxsano duurka insha Allah taala tan una hadan dareerno adogu mal in ku hiri doono godi goof meel buu galo ciidamada geesiyaalkeena israakiil geeka aan mahad naga dadaalka iyo wadan adowgu iyo kula dirirahayaan إذا أنا مهتنين
jaamacadda jubbada sare upper jubba university
arlaadii ebira bati ubur hoola daagayaang male abag i ideed male iduuti bartiyo malehe a ii la aragi anakii la aragay arlawalan hiili luwaayo omodikonoolayti eretiis eedidaya walan aqyaarayowna luwaayo ankasi aglii aqoon arlikiyarta eenkaas likatilmaamay inkahawal barasho in agal qaada jaamacadda abar juba tiibataa lo teedna biisheentiya jaamacadda abar juba oo hortaba aada jaamacdo ilii aqoontaha kuburqidaasi haytiya ilmi ii ustaada khibradle hasiin kordhiiday hor indeera abar juba university intiha ku qalin jibiidi aqoontiyo way mahdiyey umada anfaceena waana way imbogi ambaalqaadeen kabirama abar juba university ilmo doorshay meelilan aroorayu jaamacadda abar juba doorka ilmiga jaamacadda lakii barowmay baa ku mid ahaa college of veterinary veterinary medicine oo afar sano ee animal science and animal production oo afar sano ee college of medicine and health science sida public health oo afar sano ee medicine laboratory oo saddex sano ee nursing oo afar sano ee medicine and surgery oo lix sano ee college of sharia and law sida sharia and qanuun oo saddex sano ee aadaab oo saddex sano ee college of agriculture agriculture science oo afar sano ee rangeland management oo saddex sano ee college of business administration and economics economics oo afar sano ee accounting
haatay dhugunsadaal weli weybaa ka guda jirna barnaamijka kulanka warsan qodobkiiga barnaamijka kulanka warsan weyba usiiya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya mudane odowaha iyo weyba usaa muddooyinkan ka dambeeya socdaalo ka maraya qaybo ku mid a gobolada dhexe gobolka galgaduud iyo weliba saasoo kale qaybo fara badan oo maamulka galmudug usa ku arrimiyow magaalada cadaado ee xarunta maamulka galmudugah iyo geegka deeri weybana uusa kormaray xarumo fara badan oo ciidanka maamulkaasi laka tababarow waa kow wasiir odowa oo goobta si kala hadlay ciidanka marka hore horta taliska iyo iskoolka iyo macallimiintaba inaan u mahad celiyo waddankan wuxuu u baahan yahay ammaan ammaanka dibadda iyo ammaanka gudaha u baahan yahay adinku marka waxaad u tababaranaysaan inaad ammaanka gudaha dalka ilaalisaan horta markaad marka tababaranaysaan inaad baahataan inaad rafaadaan iyo u badato laakiin waxaa la rabaa inaad ogaataan dadka ammaankooda dadka ilaaliya iyo naftooda dadka ilaaliya waa ka sharaf badan yihiin dadka kale diin ahaanna waa uga sharaf badan yihiin laba indhood waxaa la yidhi middoodna naartu ma taabato il ilaahay dartiis indho ilaahay dartiis u ooyey iyo indho u soo jeeday dadka inay ilaaliyaan markii boolis laydiin tababaro wiilal iyo gabdhaba waxaad u soo jeedaysaan inaad dalka ilaalisaan soo jeedkaas aad dalka ku ilaalinaysaan waa inaad og tihiin inaad adduun iyo aakhiraba ku helaysaan sharaf baad ku helaysaan magac baad ku helaysaan ha u qaadanina boolisnimada laydiin qorayaa inay tahay mushaar iyo shaqo keliya dalkan in la ilaaliyo oo la ilaashaduu rabaa wiilashiisa iyo gabdhihiisaana ilaashan kara waan ku faraxsannahay in taliska boolisku uu idinla bilaabay wax allaalay wixii aan dhegaysanayna oo naloo sheegana waa qaadaynaa saaka waxaan la hadlay taliyihii booliska waa og yahay booqashadaydan wuxuu ballan qaaday horta kow inuu isgaadhsiin idin hayo keenayana isgaadhsiintii booliska maadaama aan idin soo booqday waxaan kaloo anigu keenay laba neef oo gela oo maantay iyo berri ah qadadiina waa xidhan yihiin ayaguna qodobka saddexaad oo u codsaday taliyaha qaybta oo ahay taliyaha booliiska galmudug oo codsaday in boqol dareesa laga dhammaystirana waa dhammaystiraynaa arrinta ku saabsan waxaa idinka dhiman waxaan rajaynaynaa inaad noo soo qortaan noogu soo dhiibtaan taliya cumar yare isagaa noo keeni doona waxaan kala shaqaynaynaa dawlad goboleedka galmudug waxaan kala shaqaynaynaa booliska eh, dhexe oo federaalka ah iyo wasaaradda amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha dhammaan cid walba inta ay ka khusayso aad iyo aad baan idinkugu hambalyaynaya shaqo adag baad haystaan Eh, dhib waxaan loo dhiban loo dhibsanin lama dheefsado macallimiinta tababarka oo federaalka idinkaga timidna si gooniya ayaan ugu mahad celinaynaa waxa weeye aqoon bay idiin keeneen inaad aqoontooda ka faa'iidaysataan ood ixtiraamtaan ood macallinkiinna inuu yahay ogaataan ood berrina dee ku ogaataan arrinta ku saabsan meesha aad ka gelaysaan booliska federaalkaana taliyaha booliskaan la soo guraynaa waa laydin qorayaa haddii ilaa yidhaahdo taas shaki kuma jiro oo dhulkaanu boolis waa u baahan yahay dowlad goboleedkan galmudug cadowga dadka ka difaaci lahaa ayaa tihiin inaad diifoonaataan iska war haysaan eh, kuwa meelaha sharta wada ka war haysaan aa loo baahan yahay waddankan wiilashiisa iyo gabdhihiisu inay u shaqeeyaan oo hooyooyinkooda oo ilaaliyaana u baahan yahay uma baahna wiilkii inuu hooyadiisu isku qarxiyo sidii saaka ayaan darrada aheed ee ka dhacday magaalada gaalkacyo wax la aqbali kara maaha in wiil soomaaliyeed oo hooyadiisu isku qarxiyo waa inaan isu sheegnaa oon ka hor nimaadnaa waa inaan geed dheer iyo geed gaabanba ku sheebnaa wiilkii hooyadiisi nuujisay isu qarxiyey wax ka dhib badan oo ka foolxun ma jiraan dadka iska qaba lahay waa idinka iyo annaga aan iska qabanno aan hal meel uga soo jeesanno guulaysta waxaan rajaynaynaa markii tababarka laydiin xirayo adinkoo darayskiinni dhammaystiraya oo dale- soo codsaday macallinka iskuul oo labalaba darayskiinnii aan wadno oo intaan eh, maaragtay isaga agaasiman oo xeradana wax fiican laga bilaabaan idiin soo laabanaynaa waa idiin hambalyanaya waana mahadsantiin aad baad mahadsan
كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه baqaarka daarsalaam adduunyaa lan deeri luwaay daaqin maal derajo lan diidi luwaay dukaanka daarasalaam yawal undudowma wal ku deeriyawba luwaay borow ogow ku bee beledkun oo besu ganacsi umbus dhowto bayaani duuga iwali baabto adabiiway beesday gabo bagaash bulshada xiisayaasa beledkan kuwaayay baaburoo imbahay oo besu ganacsi maay baalgalaw baabna ee hadalka barnaamijka jihaysana beledka horanka dareera daarona ay ka sarnee hubsay daarusalaam
barbaaray baqaarkan baydhilika helaybo deeqbeeslaagalika dhiibaaya deegmayka qiibiyahayo dukaame doorsho ma aha dantii bulshadu ma aha danyar kalkaal ma aha daarusalaam ma aha ammaantis dariskaha ii deertay allah degdeglaninkshaani daarusalaam haddaba ma hadayne badeecatii danaya seena usuun hasiindidiyahay dareera diigsada dugsada darha kuhirida baqaarka daarusalaam badeecadu yaalla haddaan walsiinkudi daar bagaash kumbad ee nooc welba cabitaan casri ee haaninka dambooyano umuddo haddi isticmaala dhinigi kala cabitaane bebsi shaani coca-cola seven up sprite marinda rani barfuumo iyo tarahal doore habadnon kumoganayna saliida boodi lakis fisidiin zayd zaytuuna muna relikis shaambo asma sagaal balqiisa najraal iyo dayman kareem karooto ka suubsano korkama da'da marayda fankurbadiiska dhaafsiyow i kareem horballan aragna brofeshinal kareem la eraaw bakhaarka daarusalaam waxaad kaloo ka heli kartaan caano koosta noocyahooda kala duwan sida danibo iyo daano xewa iyo koosta linda iyo xayaad amiis iyo nuura bikaw fitafaresh ankoor iyo keni bahja vilbey zamzam iyo qamar royal iyo kenz waxaa sii dheer saha iyo maamakis intaas iyo in kasii badan waxaad ka heli kartaa bakhaarka daarusalaam haddaba hamoogaan bakhaarka daarusalaam haddii aad daneeyaasi dukaan ama dawakaay ini badeecad dighansiyada dawey safaranka bata iyo daarusalaam adeeg ansaati walba masduuriyaana horundee bakhaarka daarusalaam bakhaarka daarusalaam badeecadiis maykii iilaa an aroor jumlihii safaareed intiyaga danayasa qaarka daarusalaam may bakiyaale jidka boosteejada shabeelow ha korjeedka laanta hormuud ee xaafadda isha wali faahfaahintaas dheer iyo kula xiriira taleefon lambarada shalay eberli hal shan qodo shan tum idli tum i kow eberli hal shan sagaali lama sagaali lama eber afar ama lambar kalenka damboyso eberli hal lama sodo shan lihdi lama eber ebera haddaba bulshooy balanteen way buaha
كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة
haatay dhuu sideen wiili weyba ka guda jirna barnaamijka kulanka warsan weyba nasiibka ku yahay muujada codka dheer siyatigiisiyo dhibaysa lama magahartiisa anoo geesayeen siina dareer si ay farsamada hagarlaaneedna waa faysal dhaayo xuseen qodobkiyga barnaamijka kulanka warsan weyba usanagaday golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weyba geeka kolonyo goboldhadan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ka ansixiyeena miisaaniyadda afarta bilood ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya usoo ka shaqeeya doona gurood markay kulankaas oo saxaafadda banaan roog ku haytay usaha dhammaaday waybaa warfidyaanka la hadlaya wasiirka warfaafinta ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdi maxamed
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آه، طبعا ما أنت واحد جري كلا قلها وزير الدولة كونفور قلب الصومالية يسوي بعدين كلا كاس وشرق الدولمنا أي مدحوينها الدولة كونفور قلب الصومالية مدن شريف حسن الشقاذن كلا كاس والله وده هلا يجودهان أمنية كونفور قلب الصومالية iyo bogaadin iyo ammaan loo soo jeediyay ciidamada koonfur galbeed soomaaliya oo maalintii shalayta ahayd dagaal kula galay meel qiyaastii soddon kilomitir u jirta magaalada baydhabo eh, ururka gumaadka umaad- ummadda soomaaliyeed ee al-shabaab dhibaato badan u geystay Eh, golaha wasiiradu sidoo kale waxay eh, eh, ansixiyeen miisaaniyadda labada kun iyo lix iyo tobanka aan idhaahdee bilaha sebtembar ilaa iyo disembar inta u dhaxaysa labada kun iyo lix iyo tobanka oo ay soo oo qiyaastay soona gudbisay wasaaradda maaliyadda dowladda koonfur galbeed soomaaliya taasoo golaha wasiirada cod buuxda ay ku ansixiyeen ilaahay idinkiina loo gudbin doono baarlamaanka dowladda koonfur galbeed soomaaliya Eh, guud ahaan eh, golaha wasiiradu eh, ajandooyinka ay maanta ka wada hadlahayeen waxay ahayd amniga iyo ansixinta miisaaniyadda labada kun iyo lix iyo tobanka oo qiyaasta wasaaradda maaliyadda ay soo gudbisana ay tahay afar milyan saddex boqol iyo laba kun siddeed boqol siddeetan iyo siddeed kun oo lacagta doolarka maraykanka ah waana bilaha sebtembar iyo aan idhaahde eh, eh, bilaha sebtembar iyo disembar inta u dhaxayso labada kun iyo lix iyo tobanka qodobadaas iyo kuwo kaloo fara badan bay ka hadleen golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya
anigoo samaan wacan sugaya ayaamahan shaybaarka good ekes afaridood xarunta shaybaarka ee ekes afaridood i kortiis bangaa waa reedjeena aranga ho ajalaaban fulnowdo reedjeena caafimaada bulshaytaas ogaada ambuulo afgubti alaaliskanan kuuray hegaloolada ningidaya hoobaada aajisto isdaraabsanta anta daawile adanka boodna qudurka eenshay ogaawiyo deer shaybaarka guud ee ekes afaridood shaybaanka guud ee kasaafarardood asri caalami oo ling oomanayo albaabka udure lakashalay ogaaday iyo sacdanis daaweyta udurkii adakahay hakiin shalay daado iyo deer walaal shaybaarka guud ee kasaafarardood arlilaahay boqdur way ka baarelay me'e aqoonta sare ii waaya aragnimada la kashalaya doctor maxamed eedingaa meelo diyaarsinka ah bulshooyin moogaateen shaybaarka guud ee kisafaridood shaybaarka guud ee kasafaridood baaritaanadiisin ku helaasan way baakumada saxarada kaadida dheecaanada cudurrada magaarka kadhiyaaw manada magalka dhiigga sida tiifowga malaariyada cagaarshowka sokorta dhiigyaraanta beerka gaaska asbiilitada romatismka iyo dhiigga guud shaybaarka guud ee kasafaridood yaaweba uuseleyaa farmashi daawad yeetay aysan ahoo alla rooba cudur edlinkugu daawawaaw ee bulshooy hor andiira xarunta shaybaarka guud ee kasafaridood shaybaarka guud ee kasafaradood walyaabo saaso kale ku helaasan may baakumada kombyuutarka lakabaara uu iskaankoo laka ogaado beerka kiliyo gaaskii walyaabo lamada kombyuutarka lakabaaraw c b c-ga biyokimistari qalabka sokorta oo casri ah dhakhtarka ku howlgalao xarunta kasafaradood ee beedhabo yamaba isu diyaaraya iraabtiyaalka saare layo halsahamiinimo fiiro gaare maybaa ekasafaradood yeedanka bashaarayaasha shacabka ka dhaqan beedhaba hantiyeeda handiyaradi daawooyin tayo leh iyo sidaasoo kale qiimo dhimays ballantaana mayb waa ekis afaradood xarunto caafimaadka ee ekis afaradood shaybaarka guud ee ekis afaridood yamayba usikataalentiyan dhexayta shaneemi shantaraal iyo dahabshiil walaay faahfaahin dheeraadana mayba isinkula xiriiri doontana ewerli hal shan tumi toddoba soddoi kow lixdii shan ama lambar kaluusaya ewerli hal shan siyeeti lama konton afar afartii sagaal bulshooy ingoogaatay shaybaarka guud ekis afaradood xarunto caafimaadka ee ekis afaridood
anigoo samaan wacan sugaya ayaamahan nasiibkaygu sidoo yahay
haatay dhegeystayaalaah weli barnaamijka ka guda jirnay qodobkayga barnaamijkana weliba uuseeyaa xeer ilaaliyaha qaranka ee dowladda federaaliga soomaaliya iyo weyba uusase kulan ku hadlaya daawooyin uuse sheegaya in yordhiyan isla markaasna muddooyinkii kadambooye dalkiyo hakabadadaayana waa koo xeer ilaaliyaha qaranka oo warbaahinta la hadlay islamarkaasina ka tilmaamay in iyo ganacsatada iyo dalkaha geliyana daawooyin dhiyana hay-adaha sharciga hay-adaha law enforcementiga waxaan farayaa cid kasta oo ku lug yeelata faldembiyeyada noocaas kii soo lahaa kii keenay kii bill of loadhinka ku qornaa kii raray baabuurka qaaday kan gadaaya kulligood waa konkoorta daryaaka waa faldembiyeed socda oo dhammaantood ay ka qayb qaateen cid kasta oo ku lug yeelata hadday wax baxeen wixii baxa waa in la soo qabtaa haddii ayna bixinna cid kasta oo ku lug yeelata faldembiyeedkaas waa in sharciga la hor keena aawe xeraaliya muuse iyo iyo taliyaha saldhigga iyo soomaaha dhulubaaraa waxaan idin farayaa laga bilaabo saacaddaas qof dambe oo hanti dhacday ama raashin dhacay ama wax dhacay waddanka soo geliya in aanu gacanta sharciga ka baxsanin haddii awal daawada la gubi jiray ama raashinka la gubi jiray way dhammaantay xeerka ciqaabta soomaaliyeed baa lagu qaadayaa maxkamad baana lagu geenayaa cid kasta oo ishortaagta hawshaa markaad qabanaysaanna iyagana obstruction of justice baad ku soo eedaynaysaan ama mas-uul ha noqdo ama shaksi ha noqdo faldembiyeedyada noocaasa uma dulqaadan doonno mar dambana uma dulqaadanayno hadda wixii ka dambeena uma dulqaadan karno waxaa kaloon u digayaa waxaan maqmaqlaya maalmahan ganacsato soomaaliyeed oo leh quality control lama samayn karo hal su'aal baan rabaa inaan weydiiyo ma waxaad rabtaan waxaa inaad ka ganacsataan si aan loo ogaanin miyaad quality controlka u diidaysaan awaamirta dawladda wasiirka ganacsiga awaamirta dawladda go'aamada dawladdu waa inay fulaan
بطولة أبو جيك دردقوها إصدار تيمال مثلها كانت هذا الجديد كأنت لك ورتي ماي ورد ديري لكل دقوها مثل ما جرى ماي mahiindhoo ku jirinta dharkakii keena dhagadayle واه أمان هاينا ما جد ما سيانك نورا ورا oomo nadiifa laka dhagaysan nuuradi وأما ليف عاصوها ماي فول aasuwaa haddaba lama kun haysadee kunkooy unagi oo qaaday oo kun hayta soo hagaaday hayinka dab inibal moosili walishanaya yeedo lam lama kumaho baakan nus nus jee lishani lam kontom garaame eh lam hab ho qaato bishedi kun mati laga siri baakan han lay ho lam hab qaato bishedi kun diibas mati laga ma kor qaato ame may dow ayaan tan wajja dalo eh hadda hagaade poolana ninkana seehiyey ooman nadiif nabunsi haatow nocshe may aragaw norway i jarmal ooman nadiifa taalla nugaal i boosaasa naasa hablood i hargeysa oomo nadiifa taal naafashe way aragay nadaafadiya saayidaaha nang aragii ma dhaafaw oomo nadiif oomo nadiif nimco ilaahay dadkaankana seexiyo dhusugiina kranagroobo lakunooga tiinalayka kaweela siiyu oomo nadiifa danyarta niidiyo linweelay baakadii ooma nadiif hayti lama nusnus lahankaweelay nusko geeka alaabtinka nadiifisada nusko kaleen bariyeeyaha lamaada nusnusna beecsho sidii baakadii leya sadukun leyaha ganacsatadana nusko angmiinka kooya nuska shaleedisna lamakun leya nasiiba an heleena bulshooyi taas niidin geliya oomo nadiif iyo weliba isiinku heli kortaana gobollada soomaaliya sida baay boqool gadi jubbooyinka xaruntiyan kuwinya weliba iyo kiyaale beledka muqdisho bakaaraha koorjeedka hormuud telecom kula xiriir telefoon lambarada shalay eberli hal lama afartii afar soddon iyo afar afartii sade ama eberli hal lama afartii afar soddon iyo afar afartii afar haddaba bulshoy balantaan waliba
haatay dhugun sidaal qodobkayga barnaamijka kulanka warsan weyba usaa nagadaya xili magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga usaa qaraxyo eedan xoogan iyo kudhiyana iyo weyba wararka kooyahaiyo sheegahayna in qaraxyadaas iyo sababen khasaaro eedan xoogana wariyaha shabakada warbaahinta warsanka kormo magaalada gaalkacyo ee siraaji iyo weyba usaqadka taleefonka ka waramay shukri ismaaciil axmed uu sugoona ku warbiya xaalada magaalada gaalkacyo sadiya eta iyo weliba dadkii waryeelada kudeerti qaraxyadii kudhiigay ka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga
waad masantahay shugri gaalkaada maanta waxaa ka dhacay qaraxyo kuwaas oo ahaa laba qarax kuwa waxaana meel dagashada daba inta la ogyahay waxaa ku dhintay qaraxyadaasi dad lagu qiyaasay labaatan ruux halka ay ku dhaawacmeen dad ka badan afartan ruux dadkii dhaawacmay waxaa la gaarsiiyey goobaha caafimaadka ku yaalla isbitaalada magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug qaraxyadan waxaa mas-uuliyadooda sheegtay al-shabaab waxaana socda dadaalo lagu doonayo in xilli si nabadgelyo ah gobolka ay ugu soo laabato maadaama maanta qaraxyo ay ka dhaceen magaalada tangaalka ayaa arrinta gobolka midib qaraxyadaas waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland oo fadhigoodu yahay magaalada galwe hase yeeshee waxa ay tilmaamay ka xun yihiin islamarkaana taasi ay la qaybsanayaan dadweynihi shacabka maanta u badnaa ee ku xasuuqnay qaraxii maanta ka dhacay eridii hore ee xarunta madaxtooyada maamulka puntland ama xarunta dowladda hoose ee degmada gaalkacyo ee maamulka puntland waxaana ay sheegeen in ay falcelin ka sameyn doonaan ama jawaab degdeg ay ka bixin doonaan qaraxyada maanta ee ka dhacay hubeyda magaalada gaalkacyo ee maamulka puntland haye siraaji ugu dambeyn xaalada een gaalkacyo waa sidee
xilligan aan kula hadlayo xaaladda gaalkacyo ee aad bay u degan tahay waxaana dib uu furmay suu socodkii ganacsiga waxaana sidoo kale xilligan moodaa xaaladdu inay kusoo laabatay sidii hore waxaana xilligan gada howlgallo ay wadaan ciidamada ka tirsan maamulka puntland waxaana bulshada lagu baaqaya mustaqbilan islamarkaana ku sugnaanan guryahooda sida mas-uuliyiinta maamulka puntland ay ugu baaqayaan shacabka ku sugan xaafadaha dhaca ugeyga magaalada gaalkacyo
جالي وجالي فاعل ذنبك جالي عين عرج جالي
baydhabo international university b i u jaamacadda caalamiga ee baydhowa
beeg malfadaayo hoo walbarti bajeelgaalko
imayse leylan suurudoy usumay inta computer reyka buuha fisdowdwa maya maya meelaha xafiis dowlam ee meeli oo baraatikadu usumay inta shay baarla yaala isbitaala meeli baraatikada caafimaadku mee isbitaal may intana buugla yubsiisana may us wershada ka yaale meeli meeli maktabadii jaamacadda maamay usumay jaamacadda gatara may beendhamaatayruwaahas biliridey walbarashadiidan baahan ayay binaamelanka bahaaya baydhabonineen furay bulshoy kooya jaamacadda baydhabo international university b i u bariis boorow ii bariis mati isku baraasma ee eelkii eed umbuuho ororliinka bahey jaamacadda baydhowa international university ashar jaamacadeedaanasiinka barey hoo ada dugsi sareha kubatay bajeelaga ad wadi tooba aylakoo buynaha deer walaal jaamacadda baydhowa international university macalimiin bariimee ooyo walakabarada maraykanka shiinaga yemen suudaan iyo jaamacado dalka gudaashay eedlanka kasoo hakubeeno cilmisho bilheerinyaa soddon sana waldadha baraayaga cashar buu i baraati ka bisansiyaayana beendhamaatay bulshoy habahakooya jaamacadda baydhabo international university b i u geelii jinkabooda bootigmahal wulishumale walbarashilaan badownimo ii baaha ebedshalliinku bahaanawa hoo bari i bara damba bashaashnimo adaku noolato likiinbasado bulshadaana ad walanqobata fadaasa aylikoo buynaha deer walaal walbarashada tayada leh ee jaamacadda baydhowa international university haddaba bulshoy jaamacadda baydhabo international university fakaltadiisan ku heli kartaan yo wayba ku mid aha faculty of economic and management science oo ay shal bahaayaan department of business administration department of accounting department of public administration department of accounting lama faculty of computer and technology science oo ay shal bahaayaan department of computer science department of information and technology sedi faculty of education oo ay shal bahaayaan department of islamic study department of social study department of biology and chemistry department of maths and physics afar faculty of medicine and health science oo shal bahayan department of public health department of nursing department of nutrition and dietetica iyo department of medical laboratory shan faculty of agriculture and animal science oo shal bahayan department of agriculture iyo department of veterinary medicine jaamacadda caalamiga ee baydhabo international university b i u iyo wayba yakiyaale jidka iskiirow caalami iyo weliba boqolayda xaafadda bardaala wali faahfaahintaasna wayba kula xiriiri kortaana teleefon nambarada shale ibirli hal lama konton shan lixdii ili konton shan ama ibirli hal sagaal soddon ili lixdii sado soddon ama teleefon kale nambar jayuseye ibirli hal sagaal soddon ili lixdii sado soddon kow ama teleefon kalanka dambey nambar jayuseye ibirli hal sagaal soddon ili lixdii sado soddon lama ama gmailka jaamacadda oo eh b i u org at gmail dot com
hatay dhegeystayaal barnaamijka kulanka warsan iyo ka guda jirne qodobkiiga barnaamijkan weliba uuseeya madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug iyo weyba uusa qaraxii kudhihi magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug uusa ka tilmaamay inuuseeyo ko qaab dooran islamar ahaantaasina bulshada saameyn usa kawaaldhadi islamarkaasna iyo cambaarayayan usuga saas haatawna taasi indiri dadkii walyeeladaha ku deertay qaraxaasay
inaan raajicuun waxaan utafsirinaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer galkacyo iyo puntland iyo galmudugba dhibka maaragtay maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo inta dhimatay allah naxariistaan leena inta dhaawacaana allah u qabadhayo runtii waxa aad iyo iyo aad looga xumaado oo waxa maaragtay kooxaan hoojiiska mar walba ay ku qalqalinayaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay uga soo horjeedaan nabadda iyo horumarka ummadda soomaaliyeed waana waxa aad iyo aad looga naho runtii waana ka xunnahay xitaa waxaas oo kale wax lamida dhacaan waana waxa maaragtay aad iyo aad ummadda soomaaliyeedna laga doonaya inay isku meel uga soo jeestaan arrintaas oo isku meel ay wax ka qabtaan runtii lama dhihi karo waa la socota adduunka oo dhan meel walba iyadoo ammaanka laga shaqeynaya haddana dhib ka dhaca marka waxaan dhihi karaa maaragtay cid gooni lagu eedi kara male qaraxaana maaragtay waxa ilaahay qadaray waaye qadarta ilaahayna mar walba way dhalanahay dadka nabadjiidkaana dhibkaani waxaan way ka shaqeeyaan mar walba ha aada u weyn aada u weyn si aadan loo xaqiijiyey si aadan loogu talagalay maaragtay arrintaas si aadan looga shaqeeyaa maamulka puntland jeedinaynaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer galkaayo gaar ahaan ummadda reer galmudug iyo puntland waxaan leenahay maaragta cadowga iska kaashada arrintaana waxay u baahan tahay in si wada jir loogula shaqeeyo informationka la isdhaafsado wax badanna laga waqan
haatay dhuguysidayaal weybala dareertana barnaamijka kulanka wartan weybana si kukooyay shabakadda warbaahinta wartan oo geedka ee sinsaaray waana siina dareersiyaaye faysal dhaayo huseenna mahada kudeertooyadan farsameeyey iyo tan iyo kulanto dambe weyba siinkuku tabaanaysaas iyo ammaanaan
ولا حول ولا يالي ولا حول ولا يالي ويلقي الويالي ويلقي الويالي وشي حقاني Thank you.